aan ka hosi karnaa ciidanka booliiska jooga degmada afgoy ciidanka booliis waxaa jooga birmid galaawiis saldhig oo gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgoy waxaa ugu muhiimsan annaga waxaa degmadan ka dhalay farar badan fararka badan qaar badan waa soo qabanay waxaa ka mida waxaan soo qabanay ninkii hore gudoomiyihii degmada cabdulaahi axmed iidey ninkii dilay waxaan ku sarinay gacanta oo ka dabataba aan ka soo qabanay waxaan kale aan soo qabanay oo niman buraag ah oo inay muslin ay dhaan ay rabaan ayagoo fal ay geysanaan soo qabanay ka hortaga waxaana geynay maxkamadda ilaa inta afrika afriina noo sheegay shacabkaa noo sheegay waana ku daba waana ka horbanay waana ku soo qabanay